Xarunta hoolka kulamada dadweynaha iyo shirarka degmada Ceelberdaah iyo qayb ee mashaariicda muhiimka ah oo siwiilan ka baahanaya walibana la filayo in walbadan ay ku taro doontaa baahiyaha bulshada deegaanka oo la xiriirta adeegyada dadweynaha iyo kulamada muhiimka munaasabadan kooban oo lagu qabadiyo hoolka iyo waliba ku qaybgalaya maamulka degmada Ceelberdaah saraakiil ku dareerta wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeed odayaalka dhaqanka bilaanta dhalinyarada iyo qaybo shir duwan ee bulshada waliba meel saytilan ku hadalay muhiimada hoolka seeyusa inglaya bulshada ko kumid ee saraakiil wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeed ayaa sheegay in hoolkuna aan ka talagalin bulshada degmada Ceelberdaah ku qabsada lahaayeen kulamada muhiimka ah markaas iyo ku hadalaayeen sida la socotaan hoolkan muhiimad gaar ah ayuu leeyahay dabcan gudoomiyahana waa asaga naftiisa isticmaalkeeda iyo sida la rabo reer Ceelberdaah inay u adeegsadaan sida bulshada deegaankan muxuu ahaa waxyaalaha aasaasiga u ah shirarka hadday noqon lahaayeen fulinta howlaha muxuu ahaa hortabinta u leh degmada Ceelberdaah marka waan ka mahadnaqaynaa deeqdan oo muxuu ahaa dowladdan Soomaaliya oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeyso dowlad goboleedka koonfur galbeed heerarkeeda kala duwan deeq bixiyaashii sida muxuu ahaa dowladda Norway iyo Switzerland oo ayagana dhaqaalahan bixiyey waxay marka noo tahay fursad aad u weyn hoolkan quruxda badan waxaan u malaynayaa dhowr sano ka hor ceelberda maysan lahayn laakiin hadda maanta ilaahay mahaddiis waxaan haysanaa meel xaruun ah oo maamulka degmadan oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ay ku shaqayn doonaan looguna adeegi doono muxuu ahaa bulshaweynta reer ceelberda gudoomiyaha degmada Ceelberdaah Haadiya Siraadi Cumar ayaa sheegay in hoolkuna muhiimad iyo in la tab bulshada in la dhiso goobo danta guud ah waliba nuusan mahnagay wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeed oo midkan dhisay juhdi badan sidii hoolkan ee degmada Ceelberdaah si loogu yeelan lahayd oo runtii madaxiisa koonfur galbeed ku jiran ku weeyay meel laga dhiso taas waxaa waaye waa mahadnaq markii ay ilaahay loo mahadnaqo dadkii tarana lagu mahadceliso yaa runtii dee waxaa waaye ay qofkii wax ku tarahayeen ay dhiirigelin u noqotaa mar kasta inuu dadaalkiisa iyo howshiisa halkaas kasii wato inta bisa ma aha waxaa jira habardaan weyn oo isagana iyo qalad ah oo la rabo maanta isagana in la dhagax dhigo qandaraaskiisina la bixiyey isla wasaaradda iyo dowladda koonfur galbeed iyo taas federaalkana iyo daaqadayaashaas aan kor ku sheegay yaa iyadana bixinaysa waxaa ka soo jeediyey solar street solar lightkan hadda magaalada loogu xiran waa mashaariic isku xigxigto ko kumid ee odayaalka dhaqanka degmada Ceelberdaah hadhaba ayuu soo sheegay in holkun baahi badan iyo aan qabeen ah ugu faransanahay quruxa aan arki jirno saaka Ceelberdaah ka dhamaan هذا الله عندي كقين قالتين وراهم هذا قينا كرهانا وحنا الله ما هذا قينا هياد فلوسي كل كل هي مشاريع كلام مجالك سعوتا سيدا المحاك وانوك سولك بالحيادات من هذا سعودا من النمي يعني أبدوك رواه لقيته روح البطاريق وكته عندي قال سيكون لهيدا خائف عنك الله إلهي أكسي أجري حسنات kuwii fuliyana waxaan leenahay oo kuwa kale hadaana